Kulankan oo looga hadlayay ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah haweenka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kulanka waxaa soo qaban qaabisay hay'adda SWDC oo u dhaqaaqda arrimaha haweenka, waxaana ka soo qayb galay dad kala duwan oo ka kala socday ururada haweenka ee degmooyinka gobolka Banaadir, gabdhaha suxufiyiinta ah, culimo-u-diinka, waxgaradka, iyo ururada bulshada rayidka ah, iyadoo looga doodayo xadgudubyada ku saleysan jinsiga iyo sidii wax looga qaban karo. Ikraan Maxamed Abuukar oo ka mid ah howlwadeennada hay'adda SWDC ayaa ka warmaysa muhiimadda kulankan.
Ujeedka maanta meeshaan iskugu imaano wuxuu ahaa in haweenka u dhaqdhaqaaqo arrimaha haweenka sida journalist iyo activist oo hore loogu qabanayay tababaro iyo kulamo kala duwan oo waxayna u shaqeynayeen bulshada taas oo maanta ay sameynayaan TV talk show. Marka ujeedka wuxuu ahaa in bulshada loo sii daayo waxyaabihii loo qabanayay sida nambarada gaagaaban caawiya iyo ceebla iyo ubad oo kaleeto nambarada hay-adda ee leedahay si bulshada loo tusiyo meelihii loo rafaadgareyn lahaa anagoona xoojinayn haweenka activistaha iyo journalistaha.
Qaar ka mid ah xubnaha ka soo qayb gala kulanka ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ugu habboon ee wax looga qaban karo xadgudubyada ka dhanka ah haweenka.
Wacyigelin badan dadka wacyigelin loo sameeyo yani howlaha howlahan la hayo inay yihiin in- yani ayaga dan ugu jirto maslaxadooda ay yihiin qof walba yani wacyigelintaas la sameynayo yani qof walba waxaa la fahansiinaya xaqa uu leeyahay waajibka lagu leeyahay yani inuu qofna xaq ku lahayn inuu asi tacadi ku sameeyo waxyaabaha aan ka baran karno ama aniga aan sameyn karno haddaan anagu nahay dadka u dhaqdhaqaaqa haweenka iyo saxafiyiinta tusaale ahaan haddii gabar saxafiyada oo kale ay kiis la kulanto inay garan karto meesha ay faal ku sameyn lahayd qofka ay ku gudbin lahayd xaaladda idoon bas social mediaha iyo meelahaas kale aan la aadin oo shaqadeeda kale aan la aadin marka waa inay taqaanaa gabadha saxufiyadda ah meesha ay u gudbin lahayd qofka ay u sheegi lahayd ama hay-adda ay u sheegi lahayd meeshay kala xiriiri lahayd intaba inay taqaano marka inuu gabadha saxufiyadda ah dadka u dhaqdhaqaaqa haweenka ama tiimka saxufiyiinta inay is xiriir connection ay leeyihiin connection inay leeyihiin dad isku xiran markii la helo oo dadkii saxafiyiintii iyo ururadii bulshadii iyo haweenkii oo hal dhinac iskala soo jeedo hal fikrad isla wato oo macnaha wixii markaas dhib ah oo jiro ay baahidooda iyo wax allaale wixii dadtooda ay ka hadli karaan gabdhaha waxa laga hortago yaana tacadi loo geysanin horta ragga dhammaantood inkastoo uu ilaahay seem uusan ka dhigin haddane mararka qaar waxay yihiin tusaalooyin wanaagsan inay ayaga ay noqdaan kuwo u hoggaansan inay dumarka mar walba ay garab istaagaan ayna sameeyaan social awareness si joogta sidoo kale suxufiyiinta ayagana waxaa waa dad inta badan awood ku leh afkooda iyo social media